bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وsلم عlى نabyina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجmaعين amا bعd qala الnasikhu raximah اllah taعalى bsm اllahi الرحmn qala الإmam abu عiisى bsm اllahi الرحmn الرaحيم kitab اlcilal qala الnasikhu qala abulqasim alkaruukiyu qala ahbarana alqaadi abu caamir alasdiyu washayku abu bakrin alguurajiyu washayku abulmudafar cubaydullahi bnu caliy bni yaasiin bni muxamed addahaan raximahum اllahu qaluu ahbarana abu muxamadi اljaraxiy qala ahbarana abulcabaas almaxbuubiyu qala ahbarana abu ciisa alxaafid الtirmidiyu qaala jamiicu ma fi hada اlkitaabi kitaabkan marka waa kitaabu lcilal kitaabu lcilali sagiirna waa la yiraahdaa laba cilal buu leeyahay alimaam abu ciisa tirmidi alcilal اlkabiir iyo alcilal الsagiir cilal lkabiirka badanaa su-aalaad imaamu lbukhaari uu su-aalayo waaye isaga oo marka u tartiibsan sida jaamicu lkabiirka sunankan sida uu u socdo ayaa loo tartiibiyey qaabkaas uun hadda ku daabacan yahay cilalulkabiirka kan marka waxaa la yidhaha alcilalu sagiir waa midka la socdo sunanka oo qeyb sunanka ka mid ah waaye isaga ayuuna ka waramayaa marka alimaam abu ciisa wuxuu yidhi jamiicu maa shay dhammaantii fii hada alkitaabi kitaabkan dhexdiisa ku sugan oo min alxadiidi xadiid ah fahuwa macmuulun bihi waa mid lagu camal falo eewax allaale yacnii kitaabkan waxa ku sugan oo axaadiid nebiga laga warinaayo ah sala allahu calayhi wasalam fahuwa macmuulun bihi waa mid lagu camal falo waqad akhada bihi bacdu ahli lcilmi ahlucilmiga qaarkood baana qaatay oo ku dhaqmay maa khalaa xadiideyn yacni wuxuu leeyahay kitaabka waxa ku jiro o dhan waa lagu camal falay xataa haddii axaadiid daciifa ay yihiin culimada qaar unbaa marka ku camal fashay marka laga reebo laba xadiid buu yidhi labada xadiid marka cid ku camal fashay male buu ujeedaa marka xadiidu bni cabaasin xadiidka ibnu cabaas ana nabiya sala allahu calayhi wasalama jamaca bayna aلduhri waalcasri bilmadiinati nebiga duhri casr buu jamciyey isagoo madiino joogo wa bayna almagribi waalcishaai maqrib iyo cisha ayuu jamciyey min gayri khawfin cabsi la-aan walaa safarin safar la-aan walaa matarin iyo roob la-aan kuwaanna markaa dee jaadadii bay dabcan khilaafsan tahay qofkiioo beledkiisii joogo roob da-aynin cabsi jirin safarnaba aan lagu jirin in salaadaha la jamciyo sidii machuudka ahayd ee la yaqaanay maaha haddana xadiidkaas baa soo arooray oo kitaabka ku jiro culimada maynan ku camal falin buu marka u wadaa waanan soo marnay dabcan kitaabka dhexdiisana waa kusoo marnay jamacaan hadda sidii loo qaatana wax ku xiran waay culimada qaar waxay dhahayaan waa macmuul waa lagu camal falay waxaana loogu camal falay jamaca inuu yahay jamac suuri ah suurada unbau jamac ka yahay maahane salaad walba waqtigeedaa la dukaday sida in duhurka aakhirka waqtigiisa la geeyo la tukado waxyar kadib casirkaa hore kasoo galayo casirkana awalka laga tukado qofkii arkaayo wuxuu u malaynayaa laba salaadoo la jamciyey xaqiiqdu laakiin salaad walbaa waqtigeeday ku dhacday midna waa aakhirulwaqti midna awalulwaqti waaye ayb qaar kalena waxay yidhaahdaan ibnu xajar oo kale wuxuu yidhahda moxamed ibnu siriin ayaa isaga sidan qabayba nacam oo isaga wuxuu yidhi haddaan caado mudarida laga dhiganaynin dhib ma laha kaas marka waa mid waxadiidu nabiyi sala allahu calayhi wasalam iyo nabiga xadiidkiisii annahu qaala idaa shariba alkhamra hadduu khamro cabo fajliduuhu jeedla fain caada fi raabicati marka afaraad hadduu ku laabto faqtuluuhu dila dilkaas marka laguma dhaqmin bay leeyihiin oo marka afaraad haddii uu khamriga cabo in la dilo waa mansuukh waa la nasakhay bay leeyihiin naskigana waxaa tusayo ijmaaca ay culimadu ku ijmaaceen inaan lagu dhaqmin xadiidkan oo laga tegay marka tarku tarku lkulli culimada dhammaantood ka tegista ay ka tageen laabudda waxay cuskanta ijmaaca ku jiro ijmaacaasuna nas unbuu cuskan yahay naska uu cuskan yahay baa wax nasakhayo lianna ijmaaca laa yansakhu walaa yunsakhu ayb waqad bayannaa waanan caddaynay buu yidhi cilata alxadiideyni labada xadiid ciladooda jamiican dhammaantood filkitaabi baan ku caddaynay isaga marka de naskiga xataa cilo iyo inuu u arkayaa yaa muuqanaysa marka qaala wamaa dakarnaa fi hada alkitaabi caadada tirmidi waxay ahayd kitaabka dhexdiisa ee fuqahada sida ay masaa-isha ugu kala tageen ayuu sheegi jiray oo waa kii dhihi jiray waalcamalu calaa hada cinda bacdi ahli اlcilmi wabihi yaquulu shaaficiyu waaxmedu waisxaaq iyo waatuu soo waday wuxuu leeyahay aqwaashaas fuqahada aan kasoo xiganayo oo aan leeyahay hebelaa madhabtaa ku tegay sanadaan ku warina qaala wamaa dakarnaa wixii aan sheegnay fii hada alkitaabi kitaabkan dhexdiisa oo min ikhtiyaari lfuqahaa'i fuqahada ikhtiyaarkooda ah doorashadooda famaa wixii kaana ahaaday fiihi kitaabka dhexdiisa min qowli sufyaan athawriy sufyaan qowlkiisa faakharuhu badankiis maa xadahanaa bihi moxamed bnu cuhmaan alkuufiyu qaala xadahanaa cubaydullaahi bnu muusa can sufyaana sanadkaasaan u hayaa meel walba marka marka uu leeyahy wabihi yaquulu sufyaan asaaniidda uu ugaga warinayo uu sheegaa qeyb waa sidan wa minhu maa xadathanii bihi abulfadl waxaa ka mid ah aqwaashaa sufyaan waxa uu ii sheegay abulfadl maktuumu bnu lcabaas atirmidiyu qaala xadahanaa moxamed bnu yuusuf alfiryaabiyu can sufyaana labadaas sanad waay marka wixii sufyaan uu ka sheega oo kaga wariya ee hadda marka nooma kala saarsaarin marka xaggee qeybtow kan hore ku wariyey qeybtee kan dambe ku wariyey ma sheegin si guud unba uga warramay wamaa kaana fiihi wamaa wixii kaana ahaaday fiihi fii hada lkitaabi kitaabkan dhexdiisa oo min yacni min qowli malik bni anas malik qowlkiisa ah faakharuhu badankiis maa xadahanaa bihi isxaaq bnu muusa alansaariyu qaala xadahanaa macnu bnu ciisa alqazaaz can malik bni anas waay wamaa kaana fiihi min abwaabi sawmi wixii laga bilaabo abwaabu sawm faahbaranaa bihi abu muscabin almadiniyu can malik bni anas wixii marka kitaabu sawm laga bilaabana malik waxaan uga warinaa sanadkaas wa bacdu kalaami maalikin maalik kalaamkiisa qeyb ka mid ahna maa akhbaranaa bihi muusa bnu xisaam qaala akhbaranaa cabdullahi bnu maslamata alqacnabiy can malik bni anas waay intaana maalik bo wixii ah waay wamaa kaana fiihi min qowli bni lmubaarak wixii cabdullahi bnu lmubaarak ile fuqahada uu tirmidi cuskada waxaa ka mid a malik sufyaan thawri malik cabdullahi bnu lmubaarak awsaaci shaafici axmed isxaaq raggaasaa marka isaga uu ictimaadaa ou yacni aqwaashooda ou khilaafaadkooda uu ka sheekeeyey wamaa kaana fiihi min qowli ibni lmubaarak wixii kitaabka ku dhex sugan oo qowlka ibnulmubaarak ah fahuwa maa xadahanaa bihi axmed bnu cabdata alaamuliyu can asxaabi can asxaabi ibni lmubaarak canhu wa minhu waxaa ka mida maa ruwiya can abi wahbin moxamed bni musaaxim can ibni lmubaarak wminhu ma ruwiya can caliy bn اlxasan can cabdillahi bn اlmubaarak waminhu ma ruwiya can cabdaana can sufyaana bni cabdilmalik can ibni اlmubaarak yani ile markii hore moogta can asxaabi ibni اlmubaarak uu soo yihi asxaabtii buu kala saar saaraa hadda waminhu waxaa ka mida buu leeyahy ma ruwiya can cabdaana can sufyaana bni cabdilmalik can ibni اlmubaarak waminhu ma ruwiya can xibaana bni muusa can ibni اlmubaarak waminhu ma ruwiya can wahbi bni zamcata can fadaalata الnasawiy can cabdillaahi bni lmubaarak waa kuwaa marka asxaabta ibn lmubaarak walahu damiirkan marka wuxuu u noqonayaa waliaxmeda bni cabdata alaamuliy walahu waliaxmed amed waliaxmeda bni cabdata rijaalun ayuu leeyahay musamowna la magacaabay siwaa man dakarnaa oo kuwaan soo sheegnay aan ahayn can ibni lmubaarak ay ka warinayaan yacni axmed bnu cabdata can asxaabi bni lmubaarak can ibni lmubaarak waay sanadka asxaabtii marka qeyb uu ka sheegay kuwo kalena waa jiraan buu leeyahy oo asxaab ibni lmubaarak ah wamaa kaana fiihi min qowli shaaficiyi waxaa kitaabka dhexdiisa ku sugan oo shaafici aqwaashiisa ah faakharuhu badankiis maa akhbaranii alxasanu bnu muxamedin الzacfaraaniyu can shaaficiyi xasan marka waa raggii qadiimka ka wari jiray shaafici isaga marka ma kala saarin qadiim iyo jadiid aqwaasha shaafici xasan marka wuxuu ahaa asxaabu ardada shaafici ciraaq marka weliba alxasan bnu moxamed azacfaraniyu wuxuu ahaa ninka qiraa'ada akrin jiray majliska shaafici dersiga markuu akrinaayo ninka akrin jiray ayuu ahaa shaaficina waa fasiraya ama waa tacliiqinaya isagaa marka qiraa'ada iska lahaa waxay yidhaahdeen marka de ninka shaafici ka hor akrinaayo waa nin marka uu shaafici luqadiisa aada raalli uga yahay aad u yaqaanay luqada iyo waxyaabaha ku tacalluqo lianna shaafici isagaa xuja xujatun fi luga isagaa ahay ayb badanaa kaas waayuu yidhi wamaa kaana fiihi min alwuduu'i iyo wsalaati wixii ahna faxadahanaa bihi abulwaliid almakiyu can shaaficiyi wa minhu ma xadahanaa abu ismaaciil ayaa ka mida qaala xadahanaa yuusuf bnu yaxya alqurashiyu albuwaytiyu buwaydi u ahaa marka khaliifatu shaafici waa ninkii shaafici markuu dhintay bedelay xalqada ka bedelay mukhtasarna waa leeyahay shaafici cilmigiisa musanina waa ikhtisaariyey buwaytina waa ikhtisaariyey musani hadda ikhtisaarkiisaa lagu socdaa badanaa oo musani markuu ikhtisaariyey raggii dambe oo dhan ama ghazaali iyo imaamulxarameyn iyo iyaga waxay raaceen mukhtasarkaas musaniga mukhtasarka buwaydiga aad marka looma wadwadin laakiin isagana waa madbuuc hadda can ishaaficiyi wadakara fiihi ashyaaءa ayuu sheegay can الrabiic can الshaaficiyi waqad ajaaza lana الrabiicu dalika waa noo ijaaziyey abu ismaaciilka marka wuxuu sheegay riwaayaat alrabiic can الshaaficiyi ah rabiicna waa noo ijaazeeyey buu leeyahy riwaayaadkaas tirmidi baa dhahay wakataba bihi ilayna waana noo soo qoray ayb wma kana fiihi min qowli axmed bni xambal waisxaaqa bni ibraahim isxaaq bnu raahuya waay fahuwa ma ahbaranaa bihi isxaaqu bnu mansuur isxaaqu bnu mansuur ibni bahraam alkowsaj can axmeda waisxaaq isxaaq marka kitaab uu leeyahay masaa'ilu axmed iyo masaa'ilu isxaaq uu kusoo aruuriyey oo laba mujalad ah masaa'ilu isxaaqa la yihaahdaa waana madbuuc ayb ilaa ma fi abwaabi alxaji wاddiyaati wاlxuduudi wixii ah maahani fainii lam asmachu min isxaaqa bni mansuur kama maqlin waahbaranii bihi waxaa iigu waramay moxamed bnu muusa alasam can isxaaqa bni mansuur can axmeda waisxaaq marka wixii ou isxaaq can axmed oo toos ana waa sheegay wixii abwaabu lxaj iyo diyaadka iyo xuduudda ahna waa waasitow isxaaq uga maqlay ee toos ugama maqlin tirmidi isxaaq wbacdu kalaami isxaaqa bni ibraahim ahbaranaa bihi moxamed bnu aflax can isxaaqa waqad bayanaa hada calaa wajhihi arrinkan kan waa caddaynay buu yihi calaa wajhihi wejigiisaan ku caddaynay oo ahaa fi lkitaabi aladii fiihi lmawquufu kitaabka mawquufka uu ku dhex jiro waxaa ka muuqanaya marka tirmidi inuu ururiyey kitaab kale oo isagu markaa yacni marfuucaadka iyo mawquufaadkaba uu isku daray ibnu rajab alxambali isagu saas uu leeyahay sharxu cilali tirmidiga kitaab aan kan ahayn ayaa jiro oo uu tirmidi ururiyey oo ku oo shamlinayo marfuucaad iyo mawquufaad labadaba shamlinayo markii dambena mawquufaadkiibuu iska saaray marfuucaadkii iyo wax yar oo mawquufaad uu soo reebay kitaabka intaan soo akrisanayni mawquufaad waa aragnay ma badnayn laakiin wax yaray ahaayeen marka isaga wuxuu leeyahay wixii kale waxaan wejkeedii ku sheegay mawquufaadka kitaabka mawquufaadka badan aan ku ururiyey ayuu leeyahay hadalkan marka meeshaan maxaa laga fahma laba shayba waa laga fahmi karaa shayga koowaad waxa uu yahay marka a'imada salafka madhab loo nisbeynayo waa in waa in naqli loogu nisbeeyaa naqli madaahibta marka a'imada laa yucrafu ilaa binaqli unbaa lagu gartaa qofka hadduu iska seexdo uu is yiraahdo shaafici saasou qabaa iyo ama dadkau arkay oo wax sameynaayo meelahan waddankaano waddankeennaanoo kale ku koray masaajidoo wax laga sameeyo arkay markaasuu leeyahay ha shaaficiyadu saasay qabtaan shaafici sidaasuu qabaa saas looguma nisbeey kara shaafici maxaa yeelay alimaamu tirmidi waxa uu shaafici u nisbeynayo asaaniiddeedu ku sheega hadda ibnu taymiyana warkaasoo kale waa dhahayo wuxuu yidhaahdaa madha yani madaahib salaf inamaa yucrafu binnaqli waxaa lagu gartaa naqli ee maahan buu leeyahay wixii adiga kula fiicnaado dadka qaar maogtahay waxay iska dhaadhiciyaan culimadaa hore maadaama ay dad fiicfiican ay ahaayeenoo dad wanaagsan waxa xun ama qaladkaa ma sheegayaan markaasuu wuxuu isagu aaminsan yahu sax u haystaa wixii uu aaminsanaa ee saxda ahaa buu isleeyahay marka kolleyba culimadaa sax unbay sheegayaane isaga dheji marka taas marka madhab u noqon mayso salafka haddaad tiraha marka saasuu hebel qabaa keen haddii lagu yidhaha caddayn u keen haddii lagu dhaho waa inaad ama kitaabkiisa keentaa ama sanad saxiixa aada keentaa naqli unbaa looga looga wariyaa mas'alada labaadna waxa ay tahay laga faa'iideysanayo isagana meelaha qaarkoodna inuu ku laabtaa laga yaabaa in nusuustan ayaa axaadiidta sida ay a'imadani waaweyn wax uga istimbaadeen in la ogaado waa muhim si innaga lafteenna aanan u dhumin oo aanan u khilaafin ijmaacooda ayb kitaabkan hadda weliba inta aan soo haynay masaa-il waxaan aragnay a'imada sida mashhuurka madhabtooda uga ah si ka duwan haddana tirmidi uu soo naqliyaan aragnay sidaas marka naqligaasi maadaama asaaniid uu ku socdo waxbaa lagu dhisi karaa waana la aqbali karaan oo waxaa ka mid ahayd mas'aladii cadayga qofka saa'imka ah madhabta waxaa mashhuur ku ah shaafici saa'imku in uu bacda zawaal inuunan cadayanin oo cadaygu makruuh inuu yahay wuxuu ka sheegay marka imaamu tirmidi shaafici uu ka wariyey sunno inuu yahay ya yah haa muddat nifaaskuna wuxuu sheegay arbaciin akharu muddati nifaas lixdanaa madhabta mashhuur ku ah lixdan haddana isaga wuxuu sheegay afartan meesha hore imaamu nawowi waa sheegay naqliga tirmidi waana hariib buu yidhi hariib macnaha wuxuu ka wadaa sidii shaafici lagu yaqaanay naqligii lagu yaqaanay ma ahanuu ka wadaa ayb marka maadaama marka sanad iyo wax looga warinayo waa meel laga ama niqaashi karo ama laga baxin karo baxi laga gudageli karo imaam axmed laftiisana meelaan ishaarnay ayuu tilmaamay waxaan filaa inay ahayd dabqiga cabdullaahi ibnu cukaym dabqiga maadaama imaam axmed isaga uu ku tegay maqaar magdayntiis inuunan daahir ku noqonaynin oo allaa tantaficuu min almeytati biihaabin walaa casab haddana waxaan filayaa inaan soo marnay inuu keenay inuu leeyahay qolooyinka qabo in dabqigu uu ku daahir noqonayo masale saasna waa filaa inay jirta ayib ardayga marka waa inuu saas ka faa'iideystaa waxa aad imaam u nisbeynayso waa inaad u haysaa meesha ay ku yaallaan haddii kale haddaad inta sheegto lagu su-aalo dacaawi unbay noqonee dacaawiduna sheegashaduna haddaan markhaati loo keenin waa iska fa ahluhaa adciyaa dadkeedu un waa sheeg waa sheegato unma dhaafayaan wamaa kaana fiihi min dikri alcilal kitaabka marka wuxuu isugu jiraa oo kale cilalna waa ka hadlayay soo maa wamaa wixii kaana ahaaday fiihi kitaabka dhexdiisa min dikri lcilali cilalka sheegitaankooda ah fi laxaadiidi axaadiidta dhexdeeda ku sugan warijaali iyo rijaasha wataariikhi iyo taariikhda fa huwa ma stakrajtuhu waa waxaan kasoo bixiyey min kitaabi taariikh kitaabka ataariikh taariikhulkabiirka yaa iska leh bukhaari wa akharu dalika kaagaas badankiisna maa shay weeyaan naadartu bihi aan kula munaaqashooday moxamed bna ismaaciil yacni agarkiisana imaamu lbukhaari baan afka ka weydiiyey waa aniga waa ula mushaafahooday naadartooda wuxuu ka wadaa xadiidkaas ka waran sidaana lagu wariyey maxay tahay bukhaarina waa jawaaba marka waa waxaan saa uga qaatay buu leeyahay wa minhu waxaa ka mida maa naadartu bihi wax aan kula munaadaroodoon af uga ah af ahaan uga qaatay cabdallaahi bni cabdiraxmaan abu moxamed idaarimi wa abaa zurcata iyo abu zurcata araazi idan marka masaadirtiisa cilalka xaggee waayo waa bukhaari abu maxamed iddaarimi iyo abu zurca mar marna waxaan filayaa naadiran inuu qof dad kale iyo aado waxaan filayaa inaan aragnay meel uu sheegay abu xafs camr bnu caliyin alfallaas ayb adugu marka khatmi waxaan waxbaan fifiiri doonaa insha allah wa akharu dalika can muxamadin badankiisna kaagaa badankiisna can muxamedin moxamed xaggiisa waa bukhaari buu ujeedaa ayuu ka ahaaday wa aqalu shayin shay yarna fiihi isaga dhexdiisa can cabdillaahi wa abi zurcata ayuu ka ahaaday cabdillaahi ayaan ka warinayaa buu leeyahay cabdillaahi bn cabdiraxmaan iyo abi zurca walam ara ma aanan arkin axadan axad bilciraaqi ciraaq dhexdeeda walaa bikhuraasaana iyo khuraasaan fii macna alcilali cilalka macaanidiisa iyo wataariikhi iyo taariikhda taariikhda waa rijaashu say u kala maqleen iyo saynan isu soo gaarin iyo wa macrifati alasaniidi iyo asaaniidda macrifadeeda ma aanan ku arkin buu yidhi kabiira axadin qof aad u weyn aclama ka ogaal badan min moxamed bni ismaaciil bukhaari qof uga aqoon badan ma arag ciraaq iyo khuraasaan kuma arag buu yidhi bukhaari qof cilalka iyo taariikhda iyo asaaniidda ka aqoono wainamaa xamalnaa calaa maa bayannaa fi hada alkitaabi min qowli اlfuqahaa'i wa cilali اlxadiid hadda marka wuxuu ka hadlaa sababta ku xambaartay inuu fuqahada keeno madaahibtooda ee cilalkana a'imada cilalka uu kasoo qaato wainamaa xamalanaa waxaa nagu xambaaray calaa maa bayannaa wixii aan caddaynay fii hada alkitaabi kitaabkan dhexdiisa aan ku caddaynay min qowli اlfuqahaa'i fuqahada aqwaashooda ah wa cilali اlxadiidi iyo xadiidka cilalkiisa lianna ma waxaa nagu xambaaray lianna annaga maxaa yeelay su-ilnaa can haada waana la su-aalay falam nafcalhu zamaanan intana la weydiiyey baanan muddo samayninuu yidhi waa iska dhaafay uma markaa dabadeed facalnaahu waan samaynay mar dambe waxaa u muuqday inuu dib ka sameeyo uma markaa dabadeed facalnaahu waan samaynay sabab limaa rajownaa lirajaa'ina liajli rajaa-inaa rajadeenna darteed fiihi kan dhexdiisa aanu rajo kaga qabno min manfacati nnaasi dadka manfacadooda nacam ah yacnii waxa aan rajada aan rajeynay darteed ayaanu u samaynay min manfacati nnaasi dadka manfacadoodana ah lianna maxaa yeelay qad wajadnaa waxaan helnay hayra waaxidin mid waxaan ahayn min al a'imati a'imada ka mid a takalafuu inay isku kalifeen min atasniifi tasniifka kutub qoridda maa lam yusbaquu ilayhi waxaan looga horreynin yacni waxaan aragnay buu leeyahy a'imo badan oo waxaan looga horreynin wax ka alifay waana lagu intifaacay ayb minhum hishaam bnu xasaan wacabdulmalik bnu cabdilcaziiz bni jurayj wasaciid bnu abi caruuba wamalik bnu anas waxmaad bnu salma wacabdullahi bnu lmubaarak wayaxya bnu zakariya bnu abi zaa'ida wawakiic bnu ljarax wacabdiraxmaan bnu mahdiy wagayruhum min ahli اlcilmi wاlfadli sanafuu waxaysan way alifeen fajacala allahu alla wuxuu ka dhigay fii dalika kaagaa dhexdiisa wuxuu yeelay manfacatan manfaca iyo kahiiratan fara badan buu ka dhigay walahum bidalika thawaabu اljaziilu cinda allahi ilaahay agtiisana waxay ku leeyihiin thawaab weyn limaa nafaca allahu lmuslimiina bihi anfacaadda ou alla muslimiinta ku anfacay darteed fahum lqudwatu iyagu waa kuwa lagu daydo fii maa sanafuu waxay sanifeen anigana wuxuu leeyay maadaama dad iga codsadeen haddaan hore saan loogu qorin ee kuwaas horeba wax aan hore tood la qorin bay qoreen waana lagu intifaacay anigana saasaan rajeynaa iyagana waa ku dayanaa waayo warkiisa marka idan marka inuu aqwaalu lfuqahaa keeno cilalkana baraarujiyo waa la su-aalay muddow ka aamusnaa markii dambea waxaa u muuqatay arrintaa inay anfac leedahay uu sameeyey marka walidalika kitaabka tirmidi lixda kale wuxuu uga duwan yahay aqwaashii yacni isaa issharaxayo markuu xadiidkii keeno siday culimada u kala qaateen isagaa daba dhigaya w ya shanta kale hahay kan lixaad waa isaga shanta kale wuxuu uga duwan yahay isaga wuxuu sameynayaa markaa xadiidka markuu sheego sida loo kala qaatay buu sheegaa mararka qaarna wixii ishkaal ku jira wa wajhuhu kada wa kada buu dhahay walmacnaa macnaha kada wa kada waayo buu dhahaya waayahay waqad caaba bacdu man laa yafhamu calaa ahli اlxadiidi alkalaama fi rijaal mas'alo kale haddana gelayaa oo ah kitaabkan intuu soo hayey rag badanna waa ka soo hadlay oo dacfi iyo uu ku tuuray soo maaha intuu markuu soo dhammeeyo wuxuu leeyahay hada xadiiثu gariibu laa nacrifhu ila min hada اlwajhi wa fulan ibnu fulan oo sanadka ku jiro kadabahu fulan daciif laysa bidaka inuu soo yidhaahdaa soo ayaan soo aragnay dad aan yaraynoo aad u tiro badan buu weliba kitaabka dhexdiisa uga hadlay marka wuxuu leeyahay dad baa waxay leeyihiin arrintaas xan waaye xantuna ma bannaana dadka in la jarxiyo oo la yidhaha fulaan waa daciif ama waa kadaab ma bannaanay dhahayaan taasuu rabaa marka inuu ka hadlo waqad caaba wuxuu ku ceebeeyey bacdu waqad caaba wuxuu ceebeeyey waqad caaba waxaa ceebeeyey bacdu man dad qaarkood laa yafhamu aan fahmaynin calaa ahli اlxadiidi ahlu xadiidkii ayay markaa ceebeeyeen ayb alkalaama hadal fi rijaali ay ku hadlaanay ku ceebeeyeen ahlu xadiidka korkooda waqad wajadnaa waxaanan helnay gayra waaxidin mid waxaan ahayn min ala'imati a'imada ah min ataabiciina taabiciinta qad takalamuu fi rijaali rijaasha inay ka hadleen wuxuu leeyahy waa nalooga horreeyo taabiciinta rag ka midaan aragnay iyagoo markaa yacnii ka hadlay rijaasha qolooyinkaas marka wax ceebeeyeyna wuxuu ku sheegay bacdu man laa yafham dadka aan wax fahmaynin qaarkood ayaa markaa waxay ceeb dusha uga rideen ahlu xadiidka waxaynan ku waxayna ku ceebeeyeen alkalaama fi rijaal markaa wuxuu leeyahay taabiciintii baan qaarkood ku aragnay minhum alxasanu اlbasriyu wa taawuusun takalamaa fi macbadin اljuhaniy macbad bay ka hadleen watakalama saciid bnu jubayr fi طalq bni xabiib liirjaa'ihi buu uga hadlay macbadna qadarka watakalama ibraahimu الnakaciyu wacaamirun الshacbiyu fi اlxaariث اlacwar tashayuca ayay uga hadleen wahakada ruwiya can ayuba الsakhtiyaaniy wacabdillaahi bni cawn wasuleymaan الtaymiy washucbata bni اlxajaaj وسفyان الthwrي وmالك بن أنس والأwزاaعي وcبd للh بن المبارك ويحya بن سعيد القطان ووkيع بن الجراح وcبد الرحمن بن مهدي وغayrهم min أهلi العلم تklموا fi الrijaali raggay rijaashay ku hadleen وضacafوu wayna ضaciifiyeen u ku yidhi وإnamaa xmlhm waxaa ku xmbaaray عalى dalika kaagaas korkiisa cindana anaga agteenna والlahu أعlamu النaصيxaةu baa ku xmbaartay ukhayr miirid iyo daacadnimo lilmuslimiina muslimiinta ay daacad u yihiin laa yudanu bihim lagu ma loo malayn maayo iyaga lagu malayn maayo annahum iyagu araaduu inay dooneen addacna cala annaasi dadka inay duraan aw alghiibata ama xan inay rabaan sidaa loo malayn maayo akhyaartaas inamaa araaduu waxay dooneen cindanaa agteenna an yubayinuu inay caddeeyaan dacfa haa-ulaa'i kuwan dacfigooda inay caddeeyaan likay yucrafuu si loo ogaado lianna bacda aladiina ducifuu kuwa la daciifiyey qaarkood kaana waxay ahaayeen saaxiba bidcatin bidca kuwa u saaxiiba wabadahum wabacduhum qaarkoodna kaana mutahaman wabacduhum qaarkood kaana mutahaman buu ahaa fi lxadiidi mid xadiidka lagu tuhmo loo tuhmaysto oo been iyo waxaa inuu sheegayo ayay ahaayeen laguma sii dayn karo marka axaadiidta rasuulka oo axkaamta ay ka dhalanayso wabacduhum qaarkoodna kaanuu waxay ahaayeen asxaaba gaflatin dad iska dhoohan oo waxba aan kala fahmaynin wa kahrati khata'in dad iska gef badan oo ismoodsiis badan saddex buu hadda marka sheegay dadna gafla haysato xifdiga iyo dad dhiifoon oo wax aad u qabanaya maaha qeyb kalena waa waa xadiidka waaba mutahamiin bay ku yihiinoo waa dad markaa nebiga iyo inay ku been abuuranayaan lagu tuhmay see loogu tuhmay waxaa la arkay iyagoo been sheegaya ninkii marka kalaamu naas been ku sheegay waa dhici kartaa xadiidka inuu been ku sheegay qeyb kalena waxaa looga cararaysaa asxaaba waxay ahaayeen dad ahlu bidac ah ahlu bidaca marka de iyaga laba qeyb waaye oo daaciye iyo hayru daaciye hadduu daaciye yahay waaba khatar marka de bidcadiisu inuu dadka ugu yeeraa waxay u keenaysaa inuu wax beena sheego ee haddii uu yahay hayru daaciya uunan dadku ugu yeerin bidcadiisa lafteedana marka wax isaga dantiisa ah oo bidcadiisa uu ka hadlaayo ma laga ma laga qaadanayo wixii kalaa laga qaadanayo marka haddaan la sheegin see loo ogaanaa waxaasoo wax marka ayb markaasuu qiyaas ku siiyey nacam faaraada haa-ulaa'i ala'immatu a'immadan waxay dooneen an yubayinuu inay caddeeyaan axwaalahum dadka axwaashooda shafaqatan dhimrin ay u naxariisanayaan ay u dhimrinayaan u naxayaan u naxitaan cala diini diinka ay u naxayaan wa tahabutan iyo hubsi yani shayga cibaadada laga dhiganayo in la hubsado ayb inuu nebiga ka yimid iyo in kale lianna shahaadata maxaa yeele markhaatida fi ddiini diinka dhexdiisa yaa axaqu ku xaqnimo badan an yutahabata fiiha in la hubsado oo aada loo hubsada dhexdeeda maxay kaga habboon tahayna min ashahaadati markhaatida fi lxuquuqi iyo walamwaali ku saabsan ee haddii laba qofoo isdawn isdacweynaysa qaaliga u imaadaan oo nin uu yidhaahdo ninkaani kiilo basalow iga xaday kiilo basala ayuu ninkan iga xaday hadduu qaali soo dacweeyo nin qaaligii muxuu dhahaa markhaati keenso markhaati buu la yimid laba markhaati uu keenay labada markhaatida qaaliga ma iska yeelaa warkooda mase waa baaraya waa baara inay horta markhaati galaan iyo in kale marka wuxuu leeyahay yacni kiilo basala iyo xadiid nebi oo xugun diini ah ku tacalluqayaa weyn labadoodana xadiidka nebigaa weyn xadiidka nebiga marka in loo raadiyo qofka laga qaadanayo in la ogaado oo la hubsado oo ruux markhaati galo oo xifdi badan inuu yahay iyo in kale in la hubiyaabaa ka owleysan buu leeyahay sidee baan marka raggal aan looga hadlaynin haddii marka ninkaa kiilada basasha ninka ku sheeganayo laba nin markhaati u keensaday qaaligu haddii uu yidhaahdo orodoo ninkan markhaatidiisa uu raadiyo qof yaqaanoo kale oo hiqa ah uu yidhaha war ninkan ka waran markhaati ma galaa ninkii marka yaqaanay muxuu dhahayaa maya ninkan markhaati ma gala waa faasiq taasba haddii la ogolaaday xadiidkasaan loo ogolaanaynin oo xugun diini ah ku tacalluqayo ilaa ninkani markuu jarxinaayo ninkan markhaatida ah markuu jarxinaayo waa la ogol yahay waxaa ka owleysan marka diin diinta qaala waأkbaranii mxamed bnu ismaaciil qaala xadaanaa mxamed bnu yaxya bni saciidin اlqaطaan qaala xadaanii abi qaala sأltu sufyaana اthawriya baan su-aalay washucbata wamalika bna anas wasufyaana bna cuyayna can irajuli qofka takuunu fiihi tuhmatun tuhmad ayaa dhexdiisa ah aw dacfun ama dacfi baa ku sugan askutu aw ubayinu ma aamusayaa mase waa caddaynaya yaxya bnu saciidin alqataan baa dhahaya qaaluu waxay yidhaahdeen bayin cadday qaala xadaanaa moxamed bnu raafic annaysaabuuriyu qaala xadaanaa yaxya bnu aadam qaala qiila liabi bakr bni cayaash baa waxaa lagu yidhi ina abu bakr bnu cayaash marka waa shucba ina unaasan dad yajlisuuna waa fariistaan wayujlasu ilayhim waa loo fariistaa wayajlisu ilayhim nnaasu wayajlisu ilayhim nnaasu dadkaana dadkana way u fariistaan dadkii waxaa ka mid a dad wax baranayo ayaga waxbay dhegeystaan way fariisanayaan ama yacni iyagaaba waxay u fariisanayaan cilmi akhris xadiid xadiid sheegid wayajlisu ilayhim nnaasu dadkuna agtooday fariisanayaano waa dhegaysanayaan walaa yasta'hiluuna ahalna uma aha oo uma qalmaan say la yeelaa marka nacam waa fadhiyaan waa la dhegaysanaa ahalna uma aha maxaa la samaynayaa qaala abu bakr ibnu cayaash wuxuu yidhi kullu man jalasa qof kastoo fadhiisto jalasa ilayhi nnaasu waa un loo fadhiisanaa dad waa hela nin walbo fadhiistaa dad waa helayaa waa loo fadhiisana wa saaxibu sunnati qofka sunnada saaxibkeeda ah idaa maata haddii uu dhinto axya allaahu tacaalaa dikrahu ilaahay dikrigiisau nooleeyaa qofka daacadda oo sunnada saaxibu sunnaha ah ee cilmigiisa nadiifka uu yahay ilaahay dartiisna u wado dadka marka uu dhinto ka bacdi allah nooleynayo shi dikrigiisa yani wixii uu ka tagaa laga faa'iideysana marka culimadii hore waxay isugu jireen dhowr qaybood qayb waxaa jiray ayagoo nool iyo markay dhinteen labadaba ilaahay dikrigooda uu faafiyey sida alimaamu nawowi oo kale waxaa la yidhaha alimaamu nawowi markii uu noolaayna aad baa looga faa'iiday markii uu dhintay kabacdi ilal'aanana waa laga faa'iida ibnu taymiya ka mid ah ibnu xajara ka mid ah wahaakada qaybo kalena markay dhinteena aada looga faa'iidaystay oo intay noolaayeen dad saasa ma helin qaybahaasi marka ibnu maaliga alfiyada iska laha ka midaa la dhahaa qaarkood waxay sheegeen asalkiisa isaga andalusiba waa jayaan uu ka yimid jayaan markuu ka yimid dimashqa ayuu deganaa dabcan marka intuu soo baxo suuqa yimaado wuxuu dhihi jiray yaa cilmigaas aan aan u wariyaayon u akriyaa tafsiir xadiid fiqhi luqo dadku ma helaynin dad badan ilaa qaarkood ay yidhaahdeen markuu leeyahay warajulu min alkiraami cindana halka ninoo markaa la fadhiya imaamu nawowi u ahaayaa la yidhi nacam aduu marka dadka un ka faa'iiday wiilkiisa iyaa ka mida ibnu naadimka ninka aada loogu yaqaano badrudiin iyo imaamu nawowi dad badan kama faa'iideysanin weliba wiilka laftiisa badanaa waa waa aha dhagtow ku hayaan waa tacliiqinaya maanta dhan waxbuu ku waa naqdina odayga nacam haddana marku dhintay ibnu malik ila laana laga faa'iidaa sooma waa caan hadda qof cilmi barto ibnu malik ma taqaan haddii la yidhaha dhabuu soo dhahaya dadkan dambena qaybahaas waxaa ka mid ahaa sheekh cabdiraxmaan ibni yaxya almucallimi alyamani sheekh cabdiraxmaan almucallimi aada looma aqoon jirin nin caalimana wuu ahaa wax badan buuna qoray waqtigiisa aada uga faa'iideystay dadku ma aqoon jirin waqti dambe markuu dhintay ka gadaale muddo ka bacdi weliba lixdan iyo afartii meelahaasuu dhintay maa yuqaarib adiga bacda arbaciin sana ayaa kutubtiisii oo si fiican looga shaqeeyey oo weliba wax isdhex yaacsan bay ahaayeenoo waraaquhu go-go-een oo sanaadiiquu ku xareeyey waana iska dhintay isaga oo isagoo maktabadda iska dhex yaallo ayaa loogu yimid intuu salaad subax tukado maktabadda galay waa ku dhintay un nacam marka ummadaa ilaahay usoo adeejiyey ilaa labaatameeye mujallad meelahaasay ka sameeyeen turaadkii uu ka tegey ummaddii marka waa kaas hadda waa ku intifaacaya marka hadalkan hadal marka aada xikmad badan ugu jirta ayb waalmubtadicu qofka mubtadicaana laa yudkaru wax fiican lagama sheego lama sheegaayo haddii la sheegana wax fiican lagama sheegaayo qala xadaثna mحamed bn عlي bn الxasn bn shaqiq qala akhbarana nadr bn cabdالlahi اlasm qala xadaثna ismaaciil bn zakariya can caaصimi can ibni sirin qala kana fi الzmn اlأwli waqtigii hore laa yasأaluuna can اlisnaad dadka isnaadka lama weydii jirin ma su-aali jirin oo xadiid markay maqlaan isnaadkiisa keen ma la dhihi jirin falama waqacat اlfitnaةu bidcada markay dhacday oo dadku ay bidcooyinkii bilowdeen sa'aluu can ilisnaadi isnaadka ayay su-aaleen likay ya'khuduu si ay u qaataan xadiida ahli sunnati ahlu sunnada xadiidkooda si ay u qaataan wayadacuu ay ka tagaan xadiida ahlilbidac ahlubidaca xadiidkooda ay ka tagaan maxaa laga wadaa marka hadalkan riwaayatu ahlilbidac oo dhanaa laga tagaa maa laga wadaa maya tafsiilaa ku jiro tafsiilkaasna wuxuu yahay daaciye iyo hayru daaciye waa tii loo qeybin jiray musطalaxana aan kusoo marnay hadalkan marka bayhaqi wuxuu ku macneeyey wou fasiray kitaabkiisa almadkhl ilaa cilmi sunan juska koowaad ayuu ku macneeyey safxada saddex boqol sideetan iyo sideed dabcada cawaama ee cusub wuxuu yidhi wahada fii mubtadicin ninka la sheegayaa waa mubtadic adhara bidcatahu horta bidcadiisa banaanka keenay oo daaci ku ah washuhira bihaa aadna ugu caanbaxay oo loogu caanbixiyey wadacaa ilayhaa dadka ugu yeeray wacaadaa man khaalafahaa qofka ku khilaafayna la collaytamay waa ninka daaciyada waayo un warka warya dhammaantiis ninka daaciyada ku ah bidcadiisa waayo marka riwaayat lmubtadic la diidayana ibnu rajab wuxuu yihi laba ma'khad ayay culimadu ka leeyihiin ma'khad wuxuu yahay qaar yacnii min baabi takfiir way gaalaysiinayaan oo bidcooyinka qaar baa bidca mukafira ah kownuhu marka ay yacni uu noqonayo qof kaafir ah ayaan riwaayadiisa loo aqbalayn ma'khadka labaad wuxuu noqonayaa min baabi alihaana ninkan waa mubtadic gaalba ma aha laakiin si aan magaciisaba loo sheeg sheegin dadkana aan loo barin ihaanatan lahu si loo ihaanaysto isaga ihaana ugu sugnaato waxba lagama warinayo markaasna ibnu xajar muxuu yidhi nusatu nadarka haddii aan xadiidkiisa haddii xadiidkiisa meel kale oo fayow laga heli karo meesha fayow baa laga qaadanayaa isagana lama soo qaadayo laakiin haddii la waayo ka waran meel kale waa laga waayo xadiidka keligiisa yaqaano ee markaasi xadiidkaa laga taga lama dhahayo ihaanada iyo mafsadada ku jirto yacnii isaga inaan la ihaanaysanin iyo mafsadada in xukunka la waayo ku jirto xukunka in la waayaa daran waa laga qaadanaa markaas ee riwaayada iyo cilmi in laga qaatana waa isku mid ibnu taymiya sida uu sheegay ayb qaar waxaa jira riwaayo waayo tan dhahayo laakiin cilmiga qaadashadiisa maya iyo dhahayo isku mid waayo riwaayada iyo cilmi qaadashada ayb meeshaan marka macnaha ku jira isaga sidaas de muslim baana ka helay muqadamada muslim baa ayaa hadalkan ibnu siriinna uu ku yaalaa culimo badanna hadalkan oo kale ay dheheen ibnu cabaas laftiisana waa ka dhahayo mar annagu waxaan ahayn haddaan maqalna qaala rasuulullahi waa dhegaysan jirnay laakiin falamaa an rakibtu musacba wadaluul marka aada meel walba iska gebi dhaclayseen oo bidcooyinka iyo ahwaadu ay badatay maya buu yidhi markaasi ma qaadanayno waxa aan qof kasta ka qaadan mayno waxaan fiirinaynaa markaasi qofka inuu yahay qof wax laga qaadan kara in kale qaala xadaثna mxamed bn عali bn الxasan qaala samictu cabdana yaqulu qala cabdالlahi bn الmubaarak alisnaadu cindii min الdiin lowla اlsnaadu hadduunan isnaadku jirin laqaala man shaءa qof walbaa wuxuu dhihi lahaa maa shaءa wuxuu doono qof kastaa wuxuu rabo iska dhihi lahaa faإida qiila lahu haddii lagu yidhaahdo man xadaثaka xadiidkan yaa kuu sheegay baqiya ay baqiya saakitan wuxuu iska ahaanayaa marka uu ku baaqi ahaanayaa mid aamusan shib unbuu dhahayaa waxaana hebel ayaa qabo keen cadday hadduu caddayn keeni waayo waa iska aamusayaa meeshuu ku banjaraya qaala xadaثna mxamed bnu عaliyi qaala akhbarana xibaan bnu muusa qaala dukira licabdالlahi bn اlmubaarak ayaa waxaa loo sheegay xadiiثun xadiiث faqaala wuxuu yidhi yuxtaaju lihada xadiidkan waxaa loogu baahan yahay arkaanun tiirar ayaa loogu baahan yahay xadiidkan min aajurin oo dhagax adag oo bulukeeti ka samaysan yani wuxuu leeyahay xadiidkani wuxuu kaa rabaa inaad istaajiso dhagax iyo aasaas xoog badan oo kaa rabaa wuxuu ka wadaa marka qaala abu ciisa yacni anahu dacafa isnaadahu isnaadkiisu waa tacbaan wey marka xadiidkani marka aada xadiidka aad aad keenayso wuxuu kaaga baahan yahay inaad yacni xadiid sugan oo adag aada keento laakiin xadiid aan sugnayn oo iska yacni dacfi uu ku jiro ma istaagi kara way qaala xadaثana axmed bnu cabdata qaala xadaثana wahb bnu zamcata can cabdillahi bn اlmubaarak anahu taraka wuxuu ka tegay xadiid alxasan bni cumaara walxasan bni dinaar waibrahima bni muxamedin alaslamiy wamuqatil bni sulaymaan wacuhmaan alburiy warawx bni musaafir waabi shaybata alwaasitiy wacamr bni haabit waayuuba bni khuut waayuuba bni suwayd wanasr bni طariif abi jaz'in walxakami waxubayib ayb xubayb bni xujrin alqaysiy ayb alxakamu rawaa lahu xadiidan xakamku xadiid buu u wariyey fii kitaabi raqaa'iq uma tarakahu dabadeed cabdullahi bn mubaarak waa ka tegey wa xubayib laa adri xubayibna ma ogiisa isaga intaaba marka cabdullahi bn mubaarak xadiidkooda waa ka tegay wuxuuna uga tegay dacfi iyaga ku jiro qaar marka dacfigooda waa bidca qaar waa dad iska saalixiin oo laakiin hafle ay ka qaalib noqotay wahaakada qaala axmed bnu cabdata wasamictu cabdaana qaala kana cabdullahi bn mubaarak wuxuu ahaa qara'a axaadiida bakr bni khunays ayuu aqriyey fakana akhiiran markii dambe wuxuu ahaa idaa ataa calayha hadduu korkeeda yimaado acrada canha oo ka jeesa jiray wa kaana laa yadkuruhu mana sheegi jirin waxbaan ka tegeyn qaala axmedu waxadaanaa abu wahbin qaala samow licabdillahi bn lmubaarak waxay u magacaabeen u magac dhabeen rajulan nin yutahamu nin mutaham ah usuusha makhduudaadka waxaa ku qoran rajulun rajulan yahimu rajulan yahimu ayaa ku qoran laakiin sharxu cilali tirmidi baa laga sugay rajulan yutahamu muxuu ku dhigay adiga yahimu makhduudaadka dhan yahimu bay qorayaan laakiin ibnu rajab sharxu cilali tirmidigiisa ayuu ka saxay shucayb raximah llah yutahamu fi lxadiidi xadiidka markaa yacni mutaham ku ah faqaala wuxuu yidhi cabdullahi bnu lmubaarak laan aqdaca dariiqa inaan waddada jaro oo aan yacni jidgooyo aan jidgooyo aan noqdo ayaa axabu ilaya la ii jacayl badan yahay min an uxadida canhu inaan isaga ka wariyo ayb yani muxuu ka wadaa yani inaan isbaaro istaago ayaa iiga khayr badan ayaan ka jecelahay inaan ninkan ka wariyo macnaheeda marka isbaaradan istaaga maa laga wadaa maya yani isbaarana istaagi maayo kanna ka warin maayo meeshaasoo kale u ii joogaa wy meeshaasuu ii joogaa waana iiga daran yahay waayo xataa waxaaba ii sokaysa middan lianna haddii isaga xadiid uu ka wariyo waa lagu camal falaa sharci baa laga dhigana marka mafsadada in sharci laga dhigto waxaan nebi moxamed sharcigiisa aan ahayn iyo in qofku macsi ou sameeyo yaa daran waxaa daran mafsadada waxaan sharci ahayn in sharci laga dhigto qala وأخbarnي muسى بن حuزام qala smctu يزيد بن hاrون yqulu la yحilu لأxadi an yarwي عan سlayman بni cmr النkhaعي الكuفي uma xalaal ah qofna inuu ninkaa ka wariyo qala xadaثna mحmud بن غaylan qala xadaثna abu yaحya الximaniyu qala smctu abا xaniifata yqulu ma raأytu أxada ma aanan arkin أkdba min jabiri الjuعفy qof jaabir ka been badan walaa jaabir iljucfi walaa afdala min caطaaءi bni abi rabax qofka fadli badanna ma arkin qaala samictu اljaruuda yaquulu samictu wakiican yaquulu lowlaa jaabirun iljucfiyu lakana ahlu اlkuufati waxay ahaan lahaayeen bigayri xadiiثin walowlaa xamaaduna xamaad bnu abi sulaymaan waaye lakana ahlu اlkuufati bigayri fiqhin fiqhi la-aan ay noqo lahayn reer kuufa labadan hadal waa iska soo horjeedaan sooma wakiicna wuxuu leeya jaabir iljucfi la-aantiis xadiid maba jirinba kuufa abuu xaniifana isaga wuxuu leeya nin ka been badan maba arkinba marka dee culimada iyagaa marka yacni meeshaas marka isku khilkhilaafsan jaabir marka aafadiisu marka ma bidcada miya mase sida badan marka aafadu waa bidcada walidaalika muslim muxuu yidhi jaabir iljucfi muslim waa lagu sheegay muqadamada muslim muxuu ku eedeeyey marka ha kaana yu'minu birajcati saasuu yidhi ma ahayno kaana yu'minu birajcati rajcada marka rumaysnaanshadeedu waa ictiqaad ayb marka adu war baa khilaaf baa ku jira marka ninkaan ayb halkan ha jooga hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed